gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo maxamed cilmi cabdi ayaa agab ciyaareed ku wareejiyay bahda ciyaaraha degmadaasi si loo horumariyo xirfadda ciyaartooyda da-da yarta ah munaasabada agabka lagu wareejinaya ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada gaalkacyo agaasimayaal iyo maamulka ciyaaraha gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo maxamed cilmi cabdi ayaa ka waramaya agab ciyaareedka ay ku wareejiyeen bahda ciyaaraha degmada gaalkacyo
bahda sbortiska ee la socota agaasimayaasha xildhibaanada golaha deegaanka iyo inta kale ee kasoo qayb gashay xafladatan aanu ku wareejinayno bahda sbortiska agab dhammaystiran ee loogu talagalay in dhallinyarada degmada tan gaalkacyo ay haddii ilaahay idmahayo ku qabsadaan ciyaarahooda waxaanu leenahay agabkan naga guddooma degmada gaalkacyo waxay ugu talagashay in ay ku horumariso tababarada iyo ciyaaraha iyo dhammaan agabka wixii ay u baahan yihiin dhallinyaradu inay ku horumariyaan sboortiskooda mar walibana waxaan u taagannahay inaanu garab istaagnaano bahda sboortiska si ay dhallinyaradu aysan ugu mashquulin waxyaabaha lidiga ku ah amniga iyo xasiloonnida gobolkan ayna u noqoto gaalkacyo meel ay ka soo baxaan ciyaartooy fiican oo dalka iyo dadka wax u tara insha allah haddii lahaydmana waxaan rajaynahayaa guddiga dhallinyarada iyo guddoonkoodu in ay sida ay noogula wareegeen ayaguna ay ugu sii faa'iideeyaan dhallinyarada ay mas-uuliyadda u hayaan aada iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan intaas sii dheeraan rabaa inaan uga faa'iidaysto kulankan waxaanu rajaynaya haddii ilahaydmo inaanu dib u bilowno shaqadii garoonka haddii ilahaydmo waxaan u ballansannahay bisha afaraad haddii ilaahay idmo shaqadiisu inay si toosa u bilaabato isagoo saddex weji haddii ilaahay idmo ku bilaaban doona kow guddigii hab oo degmadu ay magacowday ayaga mahadcelin baan u celinahayaa dhaqaalihii loogu talagalay garoonka in lagu dhiso oo ay muddo dheer gacanta ku hayeenoo annaguna aan korjoogto ka ahayn oo ku ilaalinaynay lacag laba boqol iyo soddon laba boqol labaatan iyo siddeed kun ah ayaa akoonka ugu jirta sidoo kale waxaanu u samaynay yabo hay-ado waxaanu rajo ka qabnaa haddii ilaahay idmo in bisha afaraad haddii ilaahay idmo ay nagala qayb galaan hay-ado in garoonka dhismihiisa ay haddii ilaahay idmo nala wadaan waxaa kaalinta saddexaad noo ah bulshada u dhalatay gobolkan ama degmada tangaalkacyo gudaha ha joogaan dibadda ha jiraan garoonka cabdulaahi ciise waa garoon fac weyn oo taariikh weyn ku leh gobolkan oo mas-uulkii cabdulaahi ciise magaciisa uu ku yaalla wuxuu u baahan yahay garoonkaas haddii ilahaydma waa la dhisahayaa